bismillaah waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan saaxiibaday walaalahay oo wakhti badan aan isla soo kifaaxnay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu markaas kadib waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo fisterabi waxay tahay ee meelaha ay ka imaato iyo waxyaabaha keena inaan ka hadlaan jeclahay insha allahu tacaala waaya xasan waa kala qaadaynaa marka in adoo aad umahadsan fisioterapy marka hore maxaa lagu tilmaami karaa
fisterabiya horta ma ahan cudur waa qofka dhaawac ama jug ama kala bax oo ku yimaado qofka marka qofka dhibaatada ku timaado ama dhaawaca ku yimaado shaqada loo qabto a waxaa la dhahaa fisterabiya fisterabiyada meelo badan aydan ka imaataa waayahay xasan waxaa ii sheegtay in fisioterabiyadu aysan cudur ahayn halkee ka timaada qofka halkee bay ka haleeli kartaa meelo badan ay ka haleeli kartaa waxay ka haleeli kartaa qofka asoo socdo ama ordaayo god ama kabtiisa laga doonto meeshaba ka bilaabataa fistarbiyada waxaa kaloo ka bilaabataa qof geed koray ama buur saaran ama taag koraaya kasoo dhacay iyadana way ka timaadaa isku dhac ka yimid laba qof ama madaxa isku dirsadaan ama xusulka isku dirsadaan kasoo qaad qof ordaayo luuqkaaga soo baxay markaasaad isku dhacdeen waxaa laga yaaba xusulkiisa inuu feerta kaa galo ama kalxanta hataa ee kaa jabto oo jubkaasoo oo jugkaa soo gaarto waxaa kaloo jugta ka imaataa god lugta aad la gashid ama dhul aan sineen adoo ku ordaysid waxay ka imaataa sida orodada ama bowdada dadka bowda oo bowdo sida ciyaaraha inta badan ee aad iyo aad isku hoolo waajibka dhigtay ee ku dhacdaa xusulka jilibka canqawga hoose oo waxaa loo yaqaanaa kibil yaalaha qofka waxaa laga yaabaa haddaan laga saaran muddo sanad eh laba sano ee iska haysabo marka oo laga saaran isla waktigaasna caadi uu kusoo laabta marka waxyaabahaasoo idil fisioterabiyadu waa ay gashaa saa ii sheegtay mala isku qaldaa marka qofka fisiterabi u baahan maku qaldi karaa in cuduro kale ay hayaan dadka qaar waxaa arkaysaa romatism baa nahaya inay oranayaan haa horta fisitarabiyada wax joogta ku haynayo waay wax markaa tegaayo markaa imaanayo oo kugu imaanayo ma ahan tan kale romatismada xilliya leedahay ma aha xilli kasto in qofka ay hayso waqtiyada leeda maxaa kamid a waqti subaxdii oo kale qabowaha qofka in oo meelaha faraha iyo meelaha kala gosiya aad ugu badan tahay misigta maxoga laalaabatooyinkaay ku badan tahay xili kastana ma aha mid qofka haynaysa haddii bahasha oo xili kasta ay noqoto markaas waxay u baahan tahay fistarbi waxaa jiro seedaha oo qofka oo wax aga dhacaan ama jug aadan filneyni ay ku dhacaan maxaa kamid ah labada dhinac oo jilbaha canqawiyada waxyaabahaasoo dhan aad iyo aad ee u gashaa waxaa kaloo jiro jilibka naftiisa xuubuu leeyahay xuubkaas haddii uu adkaado ama jilibka kala goysada ay wax gaaraan waxaa laga yaabaa qofkan inuu jilibka walaabi waayo xasan in marka daawo la cuno miyay leedahay oo la qaato mise qaab kale ayaa lagula tacaala waxaan ogaa in hawshan xirfadaadu ay tahay gadaal baan wax kaa weydiin doonaa laakiin ma leedahay daawo horta daaweyn oo fiistarabiyada lagu caabiyo kareemooyinaa jiro farsamaa loo samaystaa iyada waxaa inta badan waxay u baahan tahay jimicsi waxaa arkaysaa meesha shanshada la yiraahdo in qofka uu xataa salaadiis uu dukanaya taa laabi waayo jilibka haddii lagu dadaalo oo fistarabiyo qof yaqaano oo helo caadi inuu kusoo laabto laakiin adigu daaweyn baa isticmaashaa oo dadka aad maraysaa in fisioterabiyada markaad u qabanaysid dalka dibaddiisaa ka keenta mise adaa samaysid mid dibaddiisa laga keeno waa jirtaa mid ana aan samaystan waa jirtaa oo heelbar ah oo aniga aan samaysto laakiin daawada waxaa ka weyn qofka inuu yaqaano qaabka fisterabiyada qofka loo bixinay xataa fisterabiyada lafteeda dhibaato waxay u keeni kartaa qofka marka qof aanan aqoonin uu qabto waxay ugu keeni kartaa had kasoo qaad muruqyada ilaahay wuxuu u dhisay kor oo u qaaday had kasoo qaad marka oo faleeba lagu darayo cirbada hoos maa la aadinaa mise koraa la aadinaa kor maxaa loo aadinaa wadnihii dhaqdhaqaaqi shaqada jirka dhan waxay jirtaa koray jirtaa tan kale muruqana saas oo kale a iyadan kor ay u shaqaysaa laakiin haddii muruq oo kor shaqadiisa ay tahay haddaan hoos u celiyo hoos u deligo maxaa imaanaya marka dhibaatooyina meesha ka imaan karo waxaa kaloo jiro waxyaabo kale caadi soomaali iska riix iyo mataan iyo laga yaabo in oo muddo gaaban oo qofka uu ku daaweysmi lahaa in ay waqti dheer qaadato xasan in hawshaan in xirfadaada waaye waxaan arkayay dadku imaanaya oo aad la tacaalaysid kuwa badan ilaahi subxaana watacaala uu ku caafiyey xirfadan muddo intee la-eg baad ku jirtaa aqoonta aad u leedahay iyo khibradda aad u haysatid maxaad nooga sheegi kartaa horta khibradan aniga waxaa la shaqayn jiray isboortiga dhakhtarka xulka qaranka soomaaliya ahay muddo badan ilaa wadamada dibadda waan tegey oo ciyaartooyda inta badan dadka oo dhakhaatiirta ka ah isboortiga dhiikarka iyo sokorta waa ku degdegaan sababta waxa waaye inta garoonka aad joogto naxtinaa ku jirta inuusan qof waxyeelo kugu soo gaarin xilligaasaan soo bilaabay ilaa goormay ku beegnayd waxay ku beegnayd siddeetan iyo afartii aan kusoo biiray isboortiga dhakhtaraan u ahaa muddo badanna dibadaha waatay wadamo badan ama ha ahaato afrikaan eeshiyan carabtan iyo iyo kuwan yurubka ah waa tagnay marka intada ku daaweysay fisioterabiyada ka hor ma aragta adug nama saarta haa maasha aad iyo aad dad hadda haddii ay i maqlaan waxaa laga yaabaa meelaan ku dambeeyo inaan la ogeyn oo hadda ay soo raadiyaan nigo saasaan ay adaa saan ahayd adakan inay dhahaan oo ay igu soo laabtaan waa laga yaabaa marka maxay isugu jiraan dadkaa daaweysay dadka daawe ciyaartooy dad shacab caadi ah caruur waa ku tegi doonaa qaabka oo dadka fisioterabiyada nafteeda waxay leedahay faa'iido badan qof waxaa jiro jugaa gaartay jugaa gaartay jugtii waa ku weynaatay marka waxawaay kalxantaan laabmin ama muruqii aan dhaqaaqaynin bosishinkii oo seedaha iyo muruqaaba kala maqanbo isma wada shaqaynayaan marka qofka hadduu ku daaho oo aan laga daaweyn wuxuu kasban karaa qalin inuu galo marka haddii aad ka daahdid oo qofka oo aan islamarkiiba fistarabiya wax loo sameynin qofku hadhow wuxuu gaari karaa meeshiisa muruq inuu ku raysto ama seedi meesheeda ay ku adkaato markaas kadibna qalin in uu galo qofka marka fisterabiyada waxay ka hortegaysaa qofka inuu qaliin galo ama cudurkii ama dhaawacii gaari uu ku weynaado ada naftaada hadda maxamed markaad ii imaanaysid adoo jilbaha ku xanuunayo xanuun dareemaysaa ii imaatay alxamdulilah farsamaan aan galnay hadda si aad dareemaysid naftaada waad dareemi kartaa in alxamdulilah alxamdulilah maasha allah jazaak allahu khayran xasan in marka si official maad miyaad ugu shaqaysaa oo buuxda fisioterabiyada si guud in talooyin dadka aad siinaysid ma jiraa bismillah horta waxa waaye annaga talooyin waxaan soo jeedin lahaa dadka marka hore horta qofka oo bini aadamka ah jirada meelo badan ugu imaataa inta badan soomaalida dhakhaatiirta way la taliyaan taladiina ma qaataan waxaa arkaysaa nin oo fiistarbi murqa xanuunay shaqulkulli wax daawin daroogo hadda wadanka aad iyo aad loogu soo biiriyey kaniyadihii la isticmaalo wax yaraa laga yaaba marka inuu u baahan yahay qofka qofka waxyar inuu u baahan yahay markaasaa ikaltuur magacyo oo hadda aan la sheegi karin aa loo bixiyey ninka shan xab wuu isku dhufsanaa cabad waa cabaa waa ku seexanaa beri haddana wuu u baahan yahay haddana qofaa waxaa arkaysaa isagoo iska caafimaad qabay muddo markuu weynaaday lugtii gacantii naafa oo kale ka noqoto naafina naafa waxaa lagu kasaa dareenka dhanaa dhimanaya gacantii dareenkeeda way joogtaa haddana naafay u egtahay taas wax yar oo fistir baa laga yaabaa u baahnaa inuu u baahnaa laga yaabaa oo laga daaweeyey waxaa kaloo arkaysaa qof salaada dukanaa jilbaha uusan laabi karin xasan marka in fisioterabiyada in dadka qaar waxaan ku arkaa qalab bay adeegsadaan adiga sida ii muuqata hadda qalab ma isticmaashid oo gacantaada baad adeegsataa iyo khibradaada ma ku howlantaa marka inaad qalabyo heshid oo kale bismillah qalabka wuxuu kuu fududeynaa xooga ay isticmaal lahayd wuu kuu fududeynaa laakiin qalabka farsamo maahan qalabka wuxuu u baahan yahay qof ku shaqeeyo farsamo qofka ku shaqeynaya taa inuu aqoon u leeyahay waxa uu qabanayo qalabka naftiisa u baahan yahay qalab iyo ma isticmaalo mana haysto insha allah mustaqbalka waxaan ridiin doonaa oo inaan ballaariyo oo aan shaqada aad iyo aad dadka u baahan aan ugu shaqeeyo dagaalada oo kale dhaawacda soo gaaro qofka waa ama waa la qalaa saadiya istaagis muruqi aan shaqaynayn jilibkii aan laabmaynin oo waxyaabaas waa ku imaan kartaa waxaa kaloo ku imaan kartaa qof jabay wuu jabay waa la kabay wuxuu u baahan yahay fiis tarbiya u baahan yahayguriga unbaa ku daaweysa gurigeyga iskaga daaweeyaa qofka ilaa iyo waxaa laga imaadaa kurtiwaare kunyo xataa xamar dad iga imaado waa arkay saako jilib dadka i yaqaano way isoo raadiyaan qofka iga qawnin aqoon la-aan waa iftiin la-aan wallahi magu isoo raadi karaba qofka marka waxaa kaloo jiro oo dadka aan rabaa inaan u sheego caruurta oo kale caruurta haddii ay ku dhalato curyaannimo inta ay yaryihiin curyaannimada waa laga badbaadi karaa haddii ay fistarbiya helaan murqaha qof yaqaano oo ilaahina uu garab galo insha allah waxaa rajeynayaa kusoo maray ma aragto waa isoo mareen ha caruur badan hadda mar dhow cunug meel oo aday labo sano jir camal ah marka dambe waxuu awooday inuu istaago markuu imaanayana xataa jilbaha ma ku soconayn ma guulguulinayn xabadkuu ku soconayo alxamdulilah marka waxaa waaye wax oo aad iyo aad oo wax loo qaban karo waaye cudur kastaba ilaahay daawo usoo dejiday laakiin annaga ma raadsano marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala dadka inaa fursada ay ka faa'iidaystaan inta badanna in oo dadka aysan niyadda ka jebin oo markaan bisa cunugan culyaanuu noqday inaan la dhihin oo dadaalkii lala yimaado ilaahayna uu noo garab galo laa taqnaduu min raxmatillah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanna cudur aan daawo lahayn maba jiroba ilaa malka muud maayan laakiin ilaahay hana haleeshiyaan leeyahay